waxaa maalmihii lasoo dhaafay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose laga soo sheegayay kulaylo iyo abaaro daran oo ka jirta goobahaas waxaana culeysyada jira sii adkaynaya ciidamada shisheeye ee kenya oo heysta deegaanada qaar iyo askarta la shaqaysa kuwaasoo bulshada kala dagaalamay horumarinta deegaanka iyo ceelbiyoodyada xaaladda ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa waxayna iminka gaartay in dadka qaarkood ay haraad ugu dhintaan qaybo ka mid ah gobolka gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada dhoobley oo u dhow xuduud beenaadka ugu yaraan afar ruux ayaa biyo la-aan darteed waxa ay ugu geeriyoodeen deegaan hoostaga degmada dhoobley ee jubbada hoose waxaana arrinkaasi ka waramay xasan cabdi xaashi oo ah guddoomiyaha degmadaas waxaa naga soo sheegayaa dad herbaadiya oon u dhintay nin baadi degdegayey oo oon meel dhexa ugu dhintay iyo saddex qof oo maxasa oo deegaan kale oo isla un deegaanka degmada dhowley hoos yimaada mataqana iyagana ku dhintay haddaan la helin roob waxaad moodaa arrintoona faraha kasii baxayso inkastoo deegaanada qaar ay kulaylo ka jiraan haddana waxaa ugu darsamay colaad ku salaysan qabaa'il iyadoo deegaan dhaca galgaduud oo u dhow ceeldheer ay dhowaan ceelashii iyo masaajidii la kulmeen duqaymo kaga yimid dhanka shisheeyaha magaalooyin ka tirsan walaayaadka islaamiga ah waxaa laga oogay salaad roobdoon ah iyadoo sidoo kale dhowaan la arkayay magaalada baydhabo dad isku xilqaamay ayaa salaad roobdoon ah ku dukaday waxaana culimmadu ay dadka ugu baaqayaan inay allah u toobadkeenaan si looga baxo roob la-aanta iyo kulaylka